عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد hadakani baabulisticaanati kaalmaysigii la kaalmaysanayey binnajaari nijaarkii ama najaarkii iyo wasunnaaci jamcu saanici weeye farsama yaqaankii oo dee sanco kasta oo xaggii dhiskii loogaba baahan yahay way soo gelaysaa imaka halkan fii acwaadi lmimbari fii sunci acwaadi lmimbari mimbarka qoryihiisiyad bal matalan taas samayntiisa loo kaalmaysanaya waa najaarkii walmasjidi wa binaa'i ilmasjidi weeye masjidka dhisitaankiisa loo kaalmaysanayay oo wuxuu adigu baabku u baabaysan yahay uun isticaanadii bal dadka iyagu farsamo yaqaanka ama najaar ha noqdeen ama waxyaalo kaleba dee shaqadoodu haba noqotee in loo kaalmaysanayay masjidka dhisitaankiisaoo dee waxay noo iman doonana waa inay mashruuc tahay taas oo waxa weeye dee inay ruux keliya xataa ruuxii baanigaay masjidka dhisaya isagii ficlan wixii lama wada baashirayo marka ciddii xataa ujraba ha qaadanayso oo yaanay mutabaric ama mutadawicba noqoninbe ujraha kuba qaadanayse bal kaalmaysigii loo kaalmaysanaya ciddii adugu wuxuun farsamo taqaanay oo najaarku uu kaba mid yahay taas mashruuciyadiisii iyo jawaaskeediiyo bal umuurahaasaa baabku u baabaysan yahay xadiidku inoo keenayaana waa xadiid aynu soo marnay isagoo intan kaba dheer aynu soo marnay inoo keenaya wuxuu hi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna cabdاlcaزiizi can abi xaasimi can sahlin qaala anahu qaal saddexda dambeba xalayba waan soo aragnay iyagoo iskuba xiga wuxuu hi sahl ibnu sacad bacaa uu diray rasuulu llaahi salى اllahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ila mra'atin haweenay ansaar ahayd buu u diray fariinoo wuxuu yidhi anmurii waxaad amartaa anta waa tii tafsiiriyada ahayd ama tafsiirka loolaba imanayay diriddiisii uu diray ee fariintiibaa sidan ahayd muri amar ghulaamakii addoonkaaga annajaara nijaarka ah yacmal ha sameeya lii aniga acwaadan acwaadyo qoriyo ajlisu aan fadhiisto oo calayhina korkooda waa mimbar hay sameeye ghulaamkaaga najaarka bal taas far buu ku yidhi haweenaydii ee ghulaamkan lahayd ama ruuxa najaarka bal xadiidku isagoo dheer baynu soo marray iyadoo sahal la weydiiyey oo la yidhi mimbarkan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh geedke laga soo gooyey ama waxeebaa lagaba sameeyey ou lahaana cid maanta arrinkaas igaba aqoon badani ma joogto waana kii bal ka warramay sidii arrintu ahayd qulaamkan iyo haweenaydin iyo taas oo kale iyo rasuulka ilaahay markii dambe salawaatullaahi wasalaamu caleyh korkiisa inuu ku tukaday waa baabka aynu ku soo marray salaada lagu tukanayo sadxiga iyo taas baynu kuba soo marray xadiidku isagoo dheerba bal markaa taasba weeyaan imika halkanna rasuulkii waanu soo celcelin doonaa xadiidka wuu soo celcelin doonaa in waxaana inoo soo socota xadiid kale oo kanuunoo jaabir warinayaana uu inoo soo socdaay baloo kan rasuulka ilaahay u kaalmaystay mimbarka samayntiisa waxa weeye ninka najaarka ama qulaamka najaarka ahaa halkan waxaa inooguba sugan un markaa mimbarkii samayntiisa iyo najaar ama najaar oo la kaalmaysto ee ta kalena waa la midun waa isla xukumun wax farqiga uba dhexeeyaa maba jirto oo bal maalan taasin ruuxii dee farsamo uun yaqaanay wixii uu yaqaanay haddii loo kaalmaysto masdhisitaankii kayrkiiba shay jaa-isa weeyaan oo wax farqi uma dhexeeya tan suuradan iyo suurooyinka kale xadaثna khalaad qaala xadaثna cabdulwaaxid bnu aymana can abihi can jaabirin ana imra'ata qaalat khalaad ibnu yaxye horeynu u soo maray kolley abwaabtii qusliga waliba dhowaanaya inaan soo marran filaya cabdulwaaxid ibnu ayman iyo aabihiina kolley waa laba noodee dadkii hiqaadii ruwaadda kaba mid ah ninka waa reer bani maqsuum baa nisbadooda ay dhahaan ee laakiin waa mawaalidoodii oo kolley waa xabasha ama ayay ka soo jeedaan oo ayman nin xabashii u ahaa cabdulwaaxidna waa inankiisii ee reerkii reer bani maqsuum ee qureysheed baa walahooda cidqi lahaayo bal markaa haddii almaqsuumiyu kutubta ay u timaado tarjamadooda marka iyaga la tarjamaynayo waa wala ahaane wax kale maaha marka iyada markay noqoto cabdulwaaxid waa nin taabiciya oo taabiciintii raggii ugu dambeeyey ah bukhaari iyo muslimba kutubtooda waa ku sugan yihiyo dee sunanta nasaa-i waa saddexda aabbihiise waa nin isaguna hiqo dabaqada ka horeysuun ah hadduu isagu taabiciinta kuwii ugu yaryaraha isna taabiciintii yaryaraydunbaa laguma tirinaya laakiin waa dabaqadata kaba horeyso xaafid bnu xajar qolada afraad ka dhiga waa qataada iyo zuhri iyo cumar ibnu cabdicasiis iyo qolooyinkaas buu dabaqadoodii yahay isaga bukhaari ayaa oo muslim lama wadaagsanayo nasaa-ina walow cabdulwaaxid uu kuma sugnaa halkan kuma sugnaa balamaa nasaa-i khasaa'isu cali ana sunanta kitaab aan ahayn mala sunan kubra dimdigiisa ah kaas buu riwaayo ku leeyahay bal bukhaari baan leenaha waa tan aan hayna halkan laakiin muslim isaga lama wadaagsanayo shaq marka la eego kutubta nusuusha ah intooda kale walow kitaab nasaa-i leeyahay uu riwaayo ku leeyahay wuxuu uhi can jaabirin ana imra'atan haweeney baa qaalad tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow alaa yajcalu miyaanan yeelayn laka adiga shay an shay taqcudu caleyha aad ku fadhiisato oo dee intii aan mimbarka la samayn rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jirid geetimira jiridii oo xaggan hore kuba taalay ayuu ag joogsan jiray halkaasuu markaa intaa uu khudbaynayo o dhan xataa dee waxa weeyaan waa taagnaanayo ama marka uu hadlayaba halkaasuu isdhinac taagayay markii mimbarka loo sameeyey ayuu rasuulka ilaahay halkii kaba fogaaday ka yar durkay oo halkii mimbarkuu tegay isagoo dee waqtiyo uu nasto oo uu kuba fadhiisto na markaa ay u suurto gashay waana ta inoo dambaysa calaamaatu nubuwa arin ah oo xaniinuljidci jidcigii in laga maqlay sawt iyo xaniin lagaba maqlay oo bal matalan ah dikrigii uu maqlayee rasuulka ilaahay agtiisa joogay ee ka yar durkay bal taas shawqi iyo bal umuurahaaso waa umuurda adigu mucjizo uun ah haddaba waxay ku tidhi miyaanan kuu samaynayn waxaad ku fadhiisato fa ina lii waxa ii sugnaaday ghulaama najaaran markaa aanan kuu samaynayn tudee iyadu waa amraysay oo lama mubaashirayna waa majaas ahaan waxaan leeyahay ghulaam nijaar ah qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inshita haddaad doontid dee haddaad doontid qulaamkaagu ha sameeyo siaad imaka arrinta aada leedahay facamilat ilmimbara haweenaydu biwaasitati ghulaamiha ayay mimbarkii samaysay baabku kolley macnihiisu waa inoo cadyahayba masaajidii bal umuurihii dee wixii calaaqa la lahaa baanu abwaab kala duwan sheekhuu dhigto weli inoo socon doono haddii aan la yidhaaho laakiin labada xadiidiyadu ay waaqaco keliya ka wada warramayaan ka horee sahalee isagoo dheerna aynu soo marnay kolleyna uu soo celin doono waxaa kuba sugnayd inuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh haweenaydan ka dalbay inay eeg isagu dalabka lahaa oo uu yidhi qulaamkaaga najaarka ah waxaad amartaa inuu ii sameeyo waxaan ku fadhiisto xadiidkan laakiin jaabir inay iyadu cardi lahayd ay iyadu soo qadimtayba dee dalabkan ah rasuulka ilaahay ay ka codsanayso bal inay waxu samayso hadduu dee kaba aqbalo taas baa xadiidkana inooguma sugan markaa in kolley sayaalaha ay kuba jamciyeen waxaabaa kaba mid ah ama awjuhda ay kuba jamciyeen oo marka la eego halkan dee inuu rasuulka ilaahay kii marka hore dalabka bilaabay ahaa iyo iyadu inay markii hore cardiga ay bilowday rasuulka ilaahayna markaa iyadii tee uu fasaxay oo uba idmay in bal arrintu ay tahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh markii hore cardigeedaa jiray ee laakiin markan dambe waa markaas oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal waaba ama iyadoo dee arrintii uu la raagay oo kale ama uu rasuulka ilaahay doonayo inuu dedejiyo ayay bal markii iyo waxa weeyaan buu markaa waa dalab dambe oo ah wixii ay ku ballan qaaday ee iyadii ay codsatay inay fulisay oofiso wuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh arrintiisan diritaankani uu ahaayo bal taa waa laguba jamciyey wej kaley kuba jamciyeen xadiidkan dambe waxaa nooguba sugan haddii aad doontid dee rasuulka ilaahay muu jasminoo ii samee muu odhan haddaad doontid buu yidhi waxaa dhici kartana taasi inay keentay bal dibdhac iyo iyadoon hore aan uguba degdegin ama qulaamkeedii aan uguba degdegin markaasaa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee wixii iyada xaggeeda kaba yimi su-aal uu bilaabay maaha badrigeedii buu aqbalaye isagoo wixii ay ku ballan qaaday doonaya inay dhammayso gudato dee waxa weeyaan oofiso ayuu oo markaa cibaaradaasna aanay dee ku caddayn sariix ku ahayn codsigii iyo dee isagoo rasuulka ilaahay idankii siiyey oo yidhi ii samee aanay ahayn bal markaa taas dedejiskeedii un weeye bal taasna waa wej kaleo ishaareen xadiidka tay nooguba suganna bal haddii ruuxii wax loo bandhigo ama wax laba siinayo kol haddaanay su-aashiisa ahayn aqbalka uu aqbalo dee jawaaskeed oo dee su-aashii madmuumka ahayd ee rasuulka ilaahayna saxaabadiisa qaarkood oo dee iyagii bal yidhi xataa cidba waxba ha weydiisanina tani ma soo gelayso dee waa badli meel kale kaba yimi aqbalkii markaa su-aashii dee la aqbalay iyadoon su-aali jirin ama badrigii la aqbalay jawaaskeed xadiidka uu inooguba sugan yahay ciddii wax ku ballan qaadee kuba yabohoday iyadoo bal dee isagu kol haddii wacdigiisii ahayd lagaba dalbo la weydiisto wacdigiisii inuu oofiyo bal haddii dee bal maalan taasoo kalena xadiidka way kuba sugayihin markaan labada xadiid ama labada riwaayo saa kuba jamcino ataqarub ila ahli lfadli bicamal khayr baabun man banaa masjidan wuxuu baabaysan yahay baabkana ciddii masjid dhistay dhistay macnaa fadligiisa ahayb dee waa baabu fadli man banaa masjidan badheh wuxuu baabaysan yahay fadliga uu leeyahay ruuxa masjid dhisa masjidkaas ha yaraado ha weynaadee bal fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisi yahay xadaanaa yaxya bnu sulaymaana qaala xadaanii bnu wahbin qaala ahbaranii camru ana bukayran xadaahu ana caasiba bna cumar bna cumar bni qataadata xadaahu anahu samica cubaydallahi alkhawlaaniya أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم sanadka kolleyba sanadadiisi yar dhaadheeraa ama dhaadheeraa buu kaga mid yaho dee waa toddoba ayaa u dhaxeeya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo bukhaari kolley intaa wax ka yar badanna waa jiraan kitaabka dee waana waxa ugu yarna saynu hore usoo marray waa saddex markay rasuulka ilaahiya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh imaamka uga dhaxeeyaan oo ah axaadiidiisa hulaatiyaadka ee labaataneeye ama ilaa labaiyo labaatan xadiidtaasi noqonayso bal ay noqonayso dee axaadiidiisan rubaciyaadkuna afar ay udhexeeyaana waaba aada bay uba badan yihiinba xadiidka marka la eego sanadkiisana soo sheekhuba raximah llahu tacaala halkan kuba sheegayo saddex taabiciin oo isku xigaa ku sugan oo bukayr ibnu cabdillaahi alashaj iyo caasim ibnu cumar oo saxaabigii qataada ibnu nucmaan uu awow u yahay iyo cubaydullaahi ibnu lswad saddexaasi waa taabiciin isku wada xiga welibana marka la eego bukayr asalkiisii oo reer madiinu ahaa markii dambuu masar degay ee caasim iyo markaa cubaydullaahi iyo cuhmaan waa reer madiina bukayr reer madiino markii hore masar buu degay inta bukayr ka sokaysa imaamkii camr bnulxaarit iyo imaamkii kale ibnu wahb iyo yaxya bnu sulaymankani waa reer masar oo markaa sanadku wuxuu qeybsan yahay reer masar iyo reer madiina kolley ninkaa dhexana oo ninka afraad noqonaya xagga sanadka markaan xaggaa kasoo tirino in wuxuu noqonayaaba nin labada dhinacba ka wada tirsanaa markaa ibnu wahb iyo camr bnulxaarit iyo bukayr ibnulashaj iyo caasim bnu cumar oo nin caaliman aha xagga maqaasidana caalim kuba ahaa waana nin hiqo oo taabiciintii yaryarayd kaba mida ama raabica kaba mid oo kutubta lixdaa kuwooda sugan cubaydullahi bnu aswad oo layidhi maymuuna umulmu'miniin baa soo korisuu rabiibkeeda ahaa waana nin hiqa ah isaguna oo taabiciintii dhexa ah oo isagu tirmidi iyo waxaa ka maqan kutubta ibnu maaja intooda kale uu riwaayo kuwada leeyahy bal waa dadkii hiqaada ahaa ee waxaan in yarun ku joogsaynaa sheekha bukhaari yaxya ibnu sulaymaan aan abu saciid nin kunyadiisu tareer kuufa ah markii hore laakiin masar kusoo dambeeyey oo masar degay xafnu xajar baa wuxuu ka cabiraa saduuqun yukhti macnaha waa hiqa ma yidhaaho bal waa saduuq keliya kuma daayo ee waa nin run badanaa laakiin akhdaa leh oo akhdaay ay kaba dhacduu kaba cabiray horta waa bukhaari iyo tirmidi cidda wax ka warisaa bukhaari waa kanoo uu la kulmayo waa sheekhiisii tirmidise ninbaa u dhaxeeyo waa siduu kaga wariyaaye toos ulamuu kulmin marka bal waxa weeye horta waa nin heerkaas jooga laakiin kitaabkiisan kitaabkeennan muqadimada u ahadyusari laba idhaaho oo uu yar tafsiiliyo xaalkiisa sheegayna bukhaari inuu la kulmay tirmidina inuu waasida kagaba wariyo ayaa wuxuu sheegaa nasaa-i cuqayl iyo daaraquni way towhiiqiyeen ibnu xibbaanna hiqaad ku soo arooriyeen laakiin nasaa-i oo isan reer masar ahaabaa kollay aan aragtida uu ka qabay aanay fiicnayn oo kaba cabiray laysa bihiqa nin lagu kalsoonyahe maaha markaa xaafid kolley aimo towhiiqisay baa jirta waana ta uu saduuqa ugaba cabiray ee laakiin arrinka jiraan waxa weeye bukhaari muu badsan inuu axaadiidiisa soo saaro welibana axaadiida uu wariya ibnu wahab markuu ka warinayo un weeye cid kale maaha ibnu wahabna waa nin uu axaadiidiisa aada u badsado malaa-il badan laba jooguu laasimaye laakiin can ibni wahbin khaasa ayuu axaadiid iyadana duruq kale leh oo macruufa oo dee duruq kale xadiidkani duruq badan buu leeyahay ayuu kaba wariyaa bal maalan taasba weeyaanoo waa nin dee kalaam ku sugan yahay waxaanan leenahay uun bukhaari muu badsan riwaayo uu wax kaba wariyo welibana ibnu wahb marka uu kaba warinaya imaamkaasunbaa bukhaari xaggiisa kaba suganaysa oo sheekh kale ka warinaya kuma sugna axaadiidna ma badna waana axaadiid macruuf oo kale duruq kale leh axaadiida wariya had iyo goorna dadka caynkaasee kalaam ku sugan yahay markuu wariyo dee inta badan mutaabacaadki iyo shawaahidu kaba wariyo walow xadiidkani dee dariiqa aanu kuba iman ama dee axaadiid laba yaqaano duruq kale laguma yaqaano ayuu kuba wariyaa kolkolna axaadiidoodu xushaayo waxyaalihii la ogaa inay dabdiyeen bal taas buu isagu bal maalan uun uu kuba gaabsadaayo wixii kalaam kuba jiray axaadiidooda ah uu kaba tagaa imaamku wuxuu ihi markaa cuhmaan ibnu cafaan buu markaa cubaydullaahi ibnulaswad baa nidhi alkhawlaani rabiib maymuuna ayaa wuxuu maqlay cuhmaan ibnu cafaana yaquulu xaaluu ku qowlayo goormuu hadalkaa lahaa waa cinda qowlinnaasi dadka hadalkoodii iyo qowlkoodii agtood fiiha ay fii cuhmaana weye cuhmaan bay wax ka sheegeen cuhmaan bay bal ay ku inkireen waxyaalo uu samaynayey xiina banaa masjida rasuuli sala allahu calayhi wasalam markii uu dhisay kollayna sida riwaayada muslim aan ka faa'iidaysanayno waa markii uu doonay weeye maaha markii uu fuliye uu dhammeeyey markuu doonay inuu dhiso ayay bal waxa weeyaan dee dadkiina ay hadalkii badiyeen ayaa muxuu yihi xadiidkan inoo soo socda kolley hadalkaa badanee waa sanadii sodonaad ee hijrada la yidhaah barhkoodna waaba sanadii dee laba dili doono sanadii ka horeysay baaba yidhaahaano waa waqtiyadii dambe khilaafadiisa akhirkeed markii dadka ay bateen waana tii aan xagga masjidka dhisitaankiisa soo marrayoo abubakar inaanu isagu taaban cumar uu kordhiyey laakiin aanu wixii uu kuba dhisnaa si uu u dhisnaa unbuu u dhisay waqtigii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laakiin cuhmaan baa isagoo sii kordhiyo waasiciyey buu haddana wixii uu dee kaba koobnaa dhiskiisubuu bedelay taas arrinkan hadalka keenne taas bay hadoo dadku waxay jeclaysteen si uu hay-adii waqtigii rasuulka ilaahi waa inuu ku daayo macnaa ha dhiso ha kordhiye laakiin aanu waxba bedelin oo dee waa taa insoo marray xijaaro manquusho ah iyo saaj iyo waxyaalo kale oo bal matalan tii horena kaba sii qurux badan inay soo galeen haddaba dadkaa waxay dooneen ama saxaabadii markaa kalaamkan keentay inuu ha kordhiye ahdigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh si uu ahaa un inuu ku daayo xagga marka leega labinka iyo tiirarka iyo waxyaalaha caynkaasa taasay doonayeenba oo balmay doonayeen oo baqawi baa wuxuu idhaha sharxu sunnaa arrinkan saxaabadu karheen baaba dhici karta ee cuhmaanna kuba qoonsadeen ah xijaaradii manquushada ahayd ee uu ku soo kordhiyey iyo taas markii haddaba taasi ay dhacday dadkuna ay hadalladaa yidhaaheen ayaa cuhmaan muxuu yidhi inakum idinku dadkii buu la hadlayaa akartum waa badiseen mafcuulkii waa inoo xadfan yahay qadarayon waa alkalaama wey hadalkiibaa badiseen oo hadalkiibaa badiseen xaggan ku tacalluqsanaa masjidka iyo dhiskiisa iyo taa wa innii anigu samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo man banaa ruuxa dhisa masjidan masjid dhisa markaa masjidkii de hadduu isagu dhiskiisa bilaabo hadduu sidanoo kale cusboonaysiinayo waa dhiskii une cusmaan dhiskan ma bilaabin rasuulki ilaahay baa bilaabay laakiin waa tajdiid iyo dee balmatlan dib u habayn iyo taas haddaba ruuxa dhisay isagu masjid qaala bukayrun bukayr baa wuxuu yidhi bukayrna waa bukayr ibnu cabdillaahi ibn alashaj oo dee taas ayaa wuxuu yidhi bukayr baa wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynayaa annahu qaala inuu yidhi yabtagii bihi wajallaahi macnaa waa shaki bukayr oo xadiidka wariyey oo caasim ibnu cumar ka wariyey xaggiisa kaba yimi iyadoo dee xadiidku duruq badan iyo riwaayaad badan uu leeyahay oo wuxuu markaa leeyahay man banaa masjidan taas waa xusuusan yahay maxaa shaki ka galay oo weliba dee shaki ka galay waa cibaaradan ah yabtaqii bihi wajalaayo ikhlaas tilmaamaysa iyo ruuxu waxaan masjidka uu dhisayo ilaahay daraaddii inuuba dhisay intaas ayaa shaki galay amaa inta dambe xadiidkana uu dabdisnaa kolleyna marka la eego xadiidka riwaayaadka badan ee uu leeyahay riwaayaadka badan ee uu leeyahay oo cuhmaan khaasatan lagaba wariyey duruq badanna ay tahay lafdiga ku sugnaa wuxuu ah man banaa lilaahi masjidan waa cibaaradan markaa isaga kolley macnaheedii unbay leedahay markaa tan yabtaqii walow aan ruwaadaa kale cibaaradan aanay kuba sugnayn ee lilaahi daa axaadiid riwaayaadka kale kuba timi ayay tani la macno tahay oo macno ahaan waa macno saxiixa waa wixii loo jeeday ee lafdi ahaanbaa bukayr mooye qolooyinka kale lafdigaa may sheegin isaguna waa kan ma jasmine waa kanle waan u malaynayaa se maxaa inoo sugan lafdigaa lilaahi oo macnaa yabtaqii bihi wajallaahi ah xasibtana yabtaqii bihi wajallaahi bana llaahu ilaahay wuxuu u dhisaa lahu isaga milahu aqalkaa mid laba mid ah ayuu fi ljannati aqalkaa u dhisay mid laba miduu jannada uga dhisaa taas baa rasuulka ilahi hi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wararta xadiidka fadli aada iyo aada u weyn baa inooguba sugan oo ah masjidka dhisitaankiisa cibaaradan ah man banaa lilaahi masjidan oo nakiro ahna kolley waxay faa-iideynaysaa shuyuucoo kii yaraa iyo kii weynaaba way cibaarada kusoo dhaca ay hoos gelayaan hadduu masjidku kooban yahay oonu badnayn dad yaroo kooban uu qaadi karo kol haddii uu ilaahay daraaddii u dhisay loogu tukanayo markaa laguna tukanayo fadligana waa mudanaya bal xadiidkan riwaayaadkiisa qaarkood ama dee macnahan markaa axaadiidtii kale kuba timi ayaa barhkooda lafdigoodu wuxuu ahaaba walow ka mifxasi ama mafxisi qadaatin weeye qadaata waa adigu mala kolley waa qollaydoo kale ama dee taas meeshan ay baadhbaadhe ee ujeeddadu ay kala yar xaadhxaadhe ay beedkeeda dhigaysa in leegba haba noqdo kolley waa dee mubaalaqo ama intaas intaasi masjid iyo meel ruux ku tukado ma noqonayso macno kale barhkood kuma tawjiihiyeenna hadday dad badani wadaagsadeen masjidkii oo ruuxa waxa kusoo hagaagayba nisbadiiba ay noqotay intaasoo kale waana macno iyadna laguma tawjiihiye laakiin cibaaro wuxuu ka yahay qilada iyo yaridee xataa aadba ha u yaraadee ruuxu hadduu masjid dhiso hawaabkiisa iyo muxuu noqonayaa in ilaahay aqal la mida u dhiso kolley aqal la mida loo dhisayaana waa cibaaradan culimmadu dee iyadoo nusuus kala duwan ay kuba timi ay yidhaahaan aljazaau min jinsi alcamal ruuxa waxaa lagu abaalmarinayaa waa camalkiisa jinsigii beyd buu ilaahay daraaddii u dhisay isaguna beydkii hore ka fiican ka weyn oo dee wax laysu baaldhigaaba aana jirin oo bal taako jannada ka mida adduunyo oo dhanba ka wada khayr badan oo ka wada qiimo badan si rasuulka ilaahay yidhiye oo bal matalan taas ayaa isagii loo dhisayaa oo camalkii uu la yimi wax jinsigeeda lagu abaalmariyey dee kolleyna man yasara calaa mucsirin yasarahu llah man nafasa kurbatan waa kaa nafasa allah kurbatan waa waxyaalaha dee baabkaa kuba yimi ah ruuxa wixii uu la yimi wax la mid ah in jasihiisii laga dhigo walow aanay dee magacun wadaagsanayaan laakiin jazahan iyo wixii uu la yimi aanay isu dhigmahaynba bal markaa ilaah baa subxaanahu watacaala aqal buu u dhisaya tanada mila huna man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha baa ilaaha yidhi ruuxii xasano la yimaada wuxuu leeyahy toban xasanoo la mid ah dee halkan mid keliyaaba la yidhi waa mid isagii laba mid ah ayaabay noqotay laakiin waxa weeye riwaayaadna way ku yimaadeen axmed iyo qoloyne ay leeyihiin dee aqal ka waasacsan ama kaba fadli badane hadduu xataa midnimo iyo beyt iyo beyt halkaa uu mid ay kala mid yahay oo xaggii kamka uu kala mid noqdo xaggii kayfka ayaa dee wax laysu dhigo aan ahaynoo taas baa kumayaal iyo malaayiinkii laba mid ah ugaba fadli badnaanaya u kaba mudnaanaya waxba markaa ictiraadma imanayo iyadoo xasanadiiba ruuxa dee ilaahay subxaana watacaala siaa uu ku ballan qaaday fadlina ay tahay tobankeed ruuxa ugu yaraan loo gaadhsiinayo maxaa keenay un halkan beyd keliya in loo dhiso beydkiibaan beydka la mid ahayn beydkiibaa beyd janno ah kan ka waasacsan ka weyn magacun bay wadaagsadeene laakiin wax isku mida maaha xataa adduunyadan aragna iyadoo aqal iyo aqal la leeyahay haddana dee labadan aqal ee mid kasta magacan aqal la yidhi inaanay dee wax la isbaaldhigaba wax la isu nisbeeyaba aanay noqonayno tanna waa taa baabkeedba weeye xaggan marka la eego dee lilaahidan ama yabtaqi bihi wajalayna koleyde waa ikhlaas inuu laba yimaado ikhlaaskuna shardi wuxuu yahay acmaashoo dhan ba aqbalkeeda ruuxuu camalkii saalixaaye uu laba imanayay haddaanu ilaahay daraaddii u laba iman bal iska da ajri inuu ku helay ciqaabbaaba kuba mudanaya oo waatan ognahay ruuxii caalimka ahaa iyo kii xoolihiisa bixin jiray duruqda khayrkii masaajidoo la dhisaay ka horminta iyo kii laba dilo jihaad laguma dilay markii ikhlaas lagaba waayey in camalkii naar ay ku geelin camalkii naar laguma geeyo marka arrinkani shardi buu u yahay masjid dhisidii ha noqoto camal kaleo khayr haba noqotee bal waxa weeye aqbalka camalkaa la aqbalaya ama ajri laguba helayo haddii kale bal dee mucarad lilcuquuba ama dee ciqaabbaabu markaas iska daa wuxuu kaba hele ayuu halisba u yahay haddaan lagaba dhaafin ama aanu kaba toobadkeenin bal taasi kolley waa inaha kooban ee masjidka sharaxuna kolley waxoogaabaa kuba sugan kalaamyo kale ina way kuba sugan yihin waana eegan doontaan khaasatan markau milahu qabanayo oo kale arrin uu halkan kaba soo naqliya ibnuljawsi buu ka soo naqlinaya faa'iidahaan buu soo naqliyey man kataba ismuhu cala almasjid aladii yabnihi kaana baciida min alikhlaas macnaa masjidka uu dhisayo ninka magaciisii ku dhejiyey oo magaciisii buu halkaa kaga qoray oo nin ikhlaas ka dheer buu leeyahy taasoo dee waxa weeyaan ikhlaaskii ahayd lilah ayaana meesha jirin oo ujeeddadu hadduu magaciisii ku qoro masjidkii uu isagu dhisayey kaasi waa wax ka fog ikhlaas baabuu leeyahay oo ikhlaas buu leeyahy kama fog almuhim faqad ikhlaasku shardun fii qabuuli alacmaal masjid dhisitaanki iyo kayrkii fii qabuuli alacmaal marka haddaan ikhlaas jirin waxba masjidkii waxba ma taraya inkastaba halaba lagu tukado halagu cibaadaysto arrinta ugu dambaysa ee xadiidkan culimmadu kaba qaateen ayaa ishaarayaan waxa weeye kol haddii la yidhi ruuxii masjid ilaahay daraadii u dhisa ilaahay subxaanahu watacaala beyd buu jannada ugaba dhisaya waxay ishaaro taasi u tahay bishaare noobtay ruuxa khaatimo fiican inuu kuba dhimanayo inuu ruuxaasi janno gelayo in aqalkan jannada looga dhisay maxaa loogu dhisaya waa inuu dego isagu inuu galo marka arrinkani waa bishaaro kaloo ah in khaatimadu ay u fiicnaan oo uu balmadkaa towxiid kuba dhiman jannana looguma bishaaraynayo ayay ishaaro u tahay iyo tilmaan bay uba tahay kol haddii dee aqalkan loo dhisay aqalkiina isaga loo dhisay arrinkiisuna uu yahay inuu isagu dego aqalkii baabun yaahudu uu qabanayaayo shakhsigii binusuuli nabli leebabka nasliyadoodii waa intan xadiidka ama caaradoodan fiiqanay wax ku mudayaan ayuu gacanta ku qabanayaa idaa mara fi lmasjidi masjidkii hadduu soo maro naa masjidkii dee xurmo gaaruu leeyahy dadkuna way isuguba imanayaan bal shakhsigu hadduu leebab wato nabligii waxa weeyaan nibaalla waa lagu jamciyaa nablina waa lagu jamciyaa ahba bal waa sihaamu lcarabiya kolley mufrad lafdigiisa ana ma laha lafdigu waa jamacun mid kasta haddii nibaal la yidhaah iyo haddii nabli la ydhaah lafdigii mufradana ma laho markaa noociisa ah ee nasrigu waa intan xadiidada ama birtan afka kagaba jirta taas baa nasri lagu magacaaba waana dee halkan waxaanuu wax ku mudo ama uu bal waxa weeyaan taasoo wax ku dilayo daba ruuxii hadduu sitaba nibaal waqtigaasna silaxyadii la watay bay kaba mid ahayd masjidkii waa la soo geli karaa laakiin si aanu dadka muslimiinta ee masjidka jooga dhibi aanay ugaba soo gaadhin birta afka ha ku qabto haddii aanay wax kale ku jirin hadday gal kale iyo wax ku jiraan dee dhibaata ma jirto aamin baa laga yahay dhibkoodii laakiin marka aanay taasi jirin afkoodii iyo halkii birtii wax ku mudayay gacanta ha ku qabta si aanay dadka muslimiinta ah ee masjidka jooga dee kolley haddii suuqyadii iyo waxyaalahaas iyo meelihii la isugu imanayana ruuxa waa la amrayaa uun wixii af leh inuu ama isagoo afka gacantii marka afkii wax ku goynayay gacanta uu kuma qabto ama galkiisiiya waxa uu geliya si dadka dee muslimiinta aanu u qoomin aanay dhibi uga gaadhin markaa xadiidka ayaa laftigiisiiba in ka mida ahayd ama khaasatan duruqdiisa qaarkood wixii kuba yimi khaasatan riwaayo dambe xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna sufyaanu qaala qultu licamrin asamicta jaabira bna cabdillaahi yaquulu mara rajulu fi lmasjidi wamacahu siyaam sufyaan kuwaa sufyaan ibna cuyeyna camrigan uu idlaaqayay ula hadlayaana waa sheekhiisii camr bnu dinaar weeye kal haddii sufyaan ibnu cuyeyne camar idlaaqana waa camr ibnu dinaaruna camar kale ma aha waxaan ku yidhi buu yihi camr ibnu dinaar asamicta ma maqashay jaabir bna cabdilaahi jaabir ibna cabdilaahi yaquulu xaluu ku qowlayo mara rajulu ninbaa soo maray fi lmasjidi masjidkii waa masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walxaal macahu sihaamun isagoo leebab wata bal riwaayaadka qaarkood waxa kuba yimi ninkani masjidka waa yimi waxa weeyaan leebabkana waa sitay wuxuu u sitayba markaa maxay ahayd uu la baxayo uu sadaqaysanaya dadka jihaadka kuba tegayiyo taas ayuu kuba sadaqaysanayay haddaba ninkaasaa yimi isagoo leebab wata faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi amsik qabo binisaalihaa waa biraheedan ama afkeedan dee ay wax ku muddo leebabku waa birtiiyo xadiidada afka kagaba jirta kaa qabo maxay tahay waa si aan dadka muslimiinta ah aanay dee waxa weeyaan u mudin aan halkan sida dee lafdiga tacliilkuna waa inoo dambeeya isagoo marfuuca xadiidka kolle macnuhu waa inoo cad yahay rasuulka ilaahay wuxuu amray ruuxa leebabka la soo galay wax kasta oo dee waxyeelaya cid ama taasna waa ruuxa wixii laba faraye inuu la yimaado ama gacan ha ku qabto ama wixii kale laga badbaadaya dhibkiisa uun kal uu geliyo wax kal uu geliyo bal taas baaba ruuxii lagaba dalbaya tanna waa la mide muxuu yidhi amsik binisaaliha markaa macnuhu waa inoo cad yahay xadiid kalena waa inoo dambeeya isagoo tarjamo kale uba dhigtay sheekhu laakiin masale imaka halkan taalla wuxuu ku yidhi asamicta jaabir bna cabdilaahi ma maqashay jawaabna ma hayno jaabir bna cabdilahi markaa waan maqlayna muu odhan maan maqlinna muu odhan xadiidkiina waa tan lagaba wariyey san laguba wariyey oo kale bal markaa tan bal horta riwaayadeennan markay noqoto halkan khaasatan dariiqa qutayba san baa xadiidku kuba yimiye laakiin xadiidku isagoo mar dambena soo celin doono oo cali bnu madiine oo sufyaan kaba warin doono ayaa halkan waxa taallay faqaala nacam wuxuu yidhi ha markaa bal riwaayadan haddaanay jawaabtiisu inoogu sugnayn kitaabka unbay meel dambe iyadoonay qutaybo ahayn ninka sufyaan kaba wariyu ibnulmadiini yahay ayaa waxaa ku sugnayd faqaala nacam haa buu yidhi masalo kaleo musalaxinoo sheekhuna uu halkan raximahu llahu tacaala yar kaga hadlayo seeda raajaxaana uu sheegayo na way ku jirtadhaayo markan alqiraa'a cala sheekh oo kale sheekha waxba imaka anigii baan aqriyayo dee anigii baa codkaygii lagama maqlaya aniga waan aamusnahay waa laygu dul aqriyayaa sanadna waa la aqriyayaa markaa dee halkan marka ugu horeeyo uu bilaabayo uu imika bukhaari yihi xadathna qutaybat bnu saciidin haddii isaga lagu dul aqriyayo maxaa la odhanaya halkaa xadaaka qutaybat bnu saciid baa loo odhanaya markaasaa sanadkiina sii laba wadaya waa alqiraa'a cala sheekh kowdhe hebel baa adiga kugu markaa kuu waramay ayaa la leeyahy suuradaasoo kale marka uu xadiidkii dhammaado ma laazimbaa oo ma shardibaa iqraar waxay kaba cabiraan oo ah inuu dee nacam yidhaaha wuxuu leeyahy hebel baa kuu waramay si xadiidkii looga wariyo inuu ruuxan saan ku dul aqriyaya wixii uu qirto oo baltaas markaa kutubtana way dhacdaa oo waxa weeyaan iyadoo halkaa ama nacamtaasi ay timaado markay suuradaa tahay ama kolkol ay yidhahaan fa aqara bih ninka aan istilaaxaan waxaan la soconnaa waxaa laga yaabaa taasi way isku taagaysaa maxaa nacamtan keenay bal lafdigan kale kolkol yidhahaan fa aqara bih xadiidkii oo dhammaaday ayuunbu u qirtay markaa ruuxii aan dee masalada xaqiiqadeeda ogeyno kolley siuu ku laqbeeyo ma garanayo waa qirtaydan ee bal markaa taasi ma shardibaa sheekhu halkan buu inoo faa'iidaynayaayoo kol hadduu sheekhu baraarugsan yahay soo jeedo qaladka dhacayna haddiina waa xadiidkiisoo la aqriyaya haddii wax isbedeleen wax lagu kordhiyo ama qalad dhacayna uu baraarugsan yahay aamuskiisan uu aamusay ee isaga isagoo nacanba odhan waa lagu kaaftoomayaayoo dee kollay madhabka raajixa shardi maaha inuu mar kastaba haa yidhaaho kol hadduu dee ruux soo jeeday ahaa ruux baraarugsan ahaa ruux wixii qalad iyo tasxiif ahaa saxaya oo ka joojinaya haddii aan xadiid aan kiisii ahayna uu soo galo uu yahay marka caynkaasa waxa weeyaan way fiican tahay inuu yidhaaho haayo iqraarkaa laba yimaadee laakiin madhabka raajixi inta badanna culimmada ay ku tegeen shardi maahee aamuska sheekhu kol hadduu mutayaqin yahay shardigaasi jiro aamuskiisa waa lagu kaaftoomaya waxna waa lagaga warinaya inkastaba yaanu nacam odhan laakiin xadiidkan aan hayno duruqdiisa kale en dariiqa qutaybo ahayn ayay qaala nacam inooguma timi weli masaladuna khaasatan masaajidda iyo umuurahaas way inoo socotaayo dee abwaabtii baan kuba jirnaa xadiid kaleo kan la mida laakiin tarjamo kale uu dhigtay waa laba tarjamo aada isuguba dhow eh ama midba labada xadiidba labada tarjamaba daliil bay u wadayeen ee xadiidba markaa mid ahaan iyo qayb ahaan buu tarjamadiisii kaba dhigaye ayaaba inoo dambeeye bal intaynaan tarjamadaa gaadhin xadiidka ta inooguba sugan waa say shareecadu u adkaysay una weynaysay ay u dhowrtay dhiigga kiisa yar iyo kiisa badanba ruux dee leeb gacanta laguba wado oo ruux aan ruuxii lagu soo ganin aan laguna dee wareemin oo laguna mudin waxaa dhici karta hadduu ku yar qomo ayuu ku yar dhaco inuu jaraaxo yaruun gaadhsiiyo intiibaa rasuulka ilaahay isagoo diidaya dhiiggaa yar ee laba daadinaya ee markaas daadanaya ee weliba qasad la-aan kuba dhacay isagoo diidaya ayuu amray ruuxaasi wax keenaya uun in dhibkaa lagaba badbaado in laba yimaado kaba mid tahay iyadoo gacantii laguba qabto taasi ee markaa waa dhiigga xurmadiisa adkaynteed kiisa yar iyo kiisa weyn maantana waataan aragno dee weliba bilaadii islaamka inay waxa weeyaan iyadoo biqayri xaqin uun dhiiggii loo daadanayo bal kii la dilay wax lagu dilay ma garanayo kan wax dilaya waxaa dhici karta inaan wax alla wuxuu ruuxan kuba dilayba inaanu garano taas dhiiggii muslimiintu uu noqday taas rasuulka ilaahayna intaas buu adkeeyey ilaaliyey oo uu dhowray ruuxii muslimkaana ba xurmadiisa adeegeed waxaa qasad la-aan uba imanaya ee nabad yaroo gaadhaya ayaaba dee wax imika markaa rasuulka ilaahay uu bal sidii laga badbaadi laana uu kuba dadaalay xurmadiisana uu adkaynayaaba bal taa oo kolley waxayna tusaysaa arrinkaas heerka uu joogaye maanta marka wadcigeenna ama wadciga loo baaldhiga la isqaabiliyana dee waxay noqonaysaa waa laba aada iyo aada u kalaba fog bal iyadoo magac diineed wax lagu dilayo dhiig laguma daadinayo baabulmuruuri fi lmasjidi maritaankii masjidka la marayay baabu xukmi lmuruuri fi lmasjidi wey marid la maro masjidka dhexdiisa la maro bal xukumkii dee kale waxaynoo dameeyaana waa jawaaskii un oo macnaa ruux hadduu masjidkii intuu soo dhex galo uu dhaafaba bal isagoo de waxa weyn aan fadhiisanahayn waata aynu xalay soo marray ninkii fadhiisanayay ilaa uu laba ragcadood kuba tukaday yaanu fadhiisaninbe ama qarad uu leeyahay buu usoo galay oo uu markaas haddana uu baxay oo masjidkii unbuu dhex maray bal taas xukumkeedu ah inuu dee wax jaa-isa yahay ayuu baabkeedii yahay koleyna walaa cabiri sabiilina horeynuu soo marayn dee tafaasiirtii laguma fasire mid kaba mide ay ahaydba dee ruuxaa masjid dhex maraya masjid kaba gudbaya oo taas bal maalan hadduu janaabaysan yahay isagoo janaabaysan arrinkuna ay tahay muruur uu dhex maray uun in bal maalan taasi ay jaa-is tahayna bal tafsiir saasa horeynuu soo aragna xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna cabdالواaxid qال xadaثna abu burdaة بن cabdاللaahi qال samictu aba burdaة can abihi can النabiyi slى الlaه عليه وsلم qال anahu qaal barsanadkii kolley waynu soo wada aragnay dee waana fiicantay inaan umuuraha caynkaasa una baraarugno dadka caynkan aanay nagaba qarsoomin cabdilwaaxidku ina ziyaad baa laydhaha waynu soo marray laakiin waxaa isku xigeen xadaanaa abuu burdata bnu cabdilaahi qaala samictu abaa burdata abuu burda hadlaya maxaanu yidhi abaa burdaan maqlay isagu waa raawi sheekhiisiibaa isna abuu burdaa isagana abuu burdaa laydhaah xadiidku kaba maqlay horena waynuu soo marray dadkan waana qoys keliya waa laba ninoo isu awowa magaciisa abuburdaa hore burayd ibnu cabdillaahi bni abi burdata weeye waana abuburdaha dambaa in abu muusa alashcariya oo kitaabkaynu kuba soo maray markaa magaciisa burayd laydhaha kunyadiisana abuburda laydhaha awowgiina isaga kunyadiisan buu kuba shuhroobaybe taabiciga ah abuburda isna kunyadiisu ay tahay marka wuxuu yihi xadaanaa abu burdata bnu cabdilaahi qaala wuxuu ihi samictu abaaburdato cabdilaahiga baa ina abuu burdahan dambe ah ina abaaburdaa ayaan maqlay can abihi isagoo aabihii ka warinaya abuu muusa alashcari can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal man mara ruuxa soo mara fii shayin shay min masaajidina masaajidayada ka mida aw aswaaqina markaa xukumkani masjidkun khaaskuma aha aynu xataa soo maray xukumka yaakhudu binusuuli nabl meelihii dadku ay isuguma imanayeen masaajidiiyo suuqyadiiyo meelihii kale ee lagu kulmayeyba xukumkani waa caam weeye man mara bishay fii shay min masaajidina aswaaqina binablin leeb la mara ee seef iyo toori iyo bilaawiyo hadduu xal la marayana waa la mid uune waxallo wixii dee markaa wayan dhibtani ay kaba iman lahayd faliyaakhud ha qabto calaa nisaaliha kolley calaada waa ba oo kale bimacnaa basa dee imika waxa weeyaan yaahudu binusuuli nabli tarjamadii hore saa noo maray khaasatan dee akhada bih taasiya waa lafdigii kuma gudbaya ama xarafkii falyaakhud calaa nisaaliha hamaro ha qabto maxay ciladu tahay rasuulka ilaahay baa cilaynayo laa yacqir yaanu qoominoo bal ma yee-in falyaakhud calaa nisaaliha bikafihi bikafihi waxaan ku tacallujinaynaa falyaakhudda markaa bifolow dee ay ka badna markaa falyaakhud ha qabto calaa nisaaliha waa biraheediiyo afafkeedan wax mudaya bikafihi gacantiisa ha ku qabto maxay tahayna ciladu laa yacqir musliman waa lianlaa yacqira musliman si aan u qoomin u jaraaxayn u dhaawicin ruux muslima yaan u dhaawicin ruux muslima oo dee waxa weeye haddii uu birtiyo afkeedii bannaanyay uu waduu dabada haysto waxaa dhici karta ruuxu inuu xataa isagoon uga jeedin iyo si khada ah inay ruux kale u qoomto ama ay u jaraaxayso taas baa imanaysa ee haddaba wixii lagaga badbaadaya taa laba yimaado ay kaba mid tahay isagoo afkeedii qabta marka waxaan leenahay bikafihi waxay ku tacalluqaysaa falyaahudaas laa yacqir mafcuulkeednoo dee musliman weeye oo falyaakhud calaa nisaariha bikafihi laa yacqir musliman yaanu qoomin ruux muslima yaanu qoominba bal xadiidkan iyo kii hore macno keliya wada leeyeen kaa hore haddaynu eegno way inoogu sugnayd masjidka maritaankiisii oo mara rajulun fi lmasjidi waa kiiba inooguba sugnayd amsik binisaalihana waa qeybta uu tarjamada u dhigto labadan macnee magaranaysaa uu labada tarjamo u kala dhigtay oo ah in wixii af lahaa afkii gacanta laguma qabto ama dee wixii kale taas laba mid ahaa ee dhibtiisa lagaga badbaadayay iyo masjidka maritaankiisa jawaaskii labadaba weyn lagu sugan yahay labada tarjamo ee uu sheekhu kala qaaday labada xadiidna ha kala dheer allahuma waxaa la odhan karaa xagga maritaanka tan xadiidkan dambeen hayno waa rasuulkii ilaahay xadiidkiisii waa kalaamkiisii taa horena saxaabi baa ka warramayay oo waa inta yaray ku kala duwan yihiinee dee tani xagga marka la eega istidlaalka maritaan masaajid la dhex maro in la daliishanayo cibaaradan iyo siiqadan dambe ay uga xoog badan tahay siiqadaa hore walow taa horeba rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu arkayay masaajidkii maxaad usoo u dhex martay aanu odhanbo bal markaa waxa weeyaanuun masjidkii oo la dhex maro bal iyada taas oo kale dee jawaaskeed xadiidka waa inooguba sugan yahay arrinta kale markaa hore baabkaa hore inooguba baabaysnaa oo adkay digniinta la ysagaba digaya ruux muslima in waxuun la yeelkiisa iyo dhibkiisana bal labada xadiidba way iyada inooguba sugan yihiin kolley axaadiidana labadoodaba waa soo celcelin doonaa baabu shicri fi lmasjidi baabu xukmi shicri wey waa gabayga xukumkiisii filmasjid masjidka dhexdiisa lagaba tirinayay ayuu baabkiisiiya bal haddii masjidka dhexdiisii gabay lagaba tiriyo ma banaanye mise ma banaana maxaa xukumku yahay xadiid baa inoo soo socda wuxuu uhi musanifku xadaanaa abulyamaani alxakamu bnu naaficin qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala akhbaranii abu salamata bn cabdiraxmaan bni cawfin anahu samica xasana bna haabitin alansaariya yastashidu abaa hurayrata rijaashu waa rijaasha aynu soo wada maray abulyamanna maanta magaciisii iyo kunyadiisiibuu israaciyey isagoo kolkol kala reeba bal markaa waa israaciyeen wuxuu uhi markaa abu salamata bnu cabdiraxmaan annahu samica waa maqlay xasana bna haabitin buu maqlay xasan ibnu thaabit alansaariya waa shaacirkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo shaacir alislaam yastashidu xaal uu markhaati gashanayo macnaa weydiisanaya marag iyo shahaado abaa hurayrata abaa hurayra macnaha wuxuu ka dalbayay isaga inuu u markhaati kaco isaga taasuu weydiisanayay oo siintiyataadu waa tii dalabka faa'iideynaysay macnaha yadlubu shahaadata laakiin shahaadada imika halkan wuxuu uga wadaa in inuu caddeeyo uun bal xukumkii sharciga ahaa ee dee meesha jiray iyo wixii waqtigii rasuulka ilaahay dhacee uu ogaa inuu caddeeyo shahaadadna uu kaba cabiray adkeyn daraaddeed iyo mubaalaqo khabarkan uu sheegayo uu kuba xoogaynayo oo markaa muxuu yihi waa tan istishaadkiisiiye anshuduka allah ay saaltuka bilaahi weeye ilaah baan kugu weydiisanayaa hal samicta ma maqashay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo yaa xasaanu xasaanow ajib jawaab can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa ka jawaab jawaabku waxay noqona loogaba jeedaa waa jawaabiddii uu jawaabayay nimankii gaalada ahaa ee soo gabyayey ee rasuulka ilaahay ee muslimiinta soo caadayay inuu u jawaabuu gabay ugu jawaabo taas bay ahaydoo waa radin kuwaas iyo jawaabin jawaab uu jawaabayo qolada ee isaga iyo kacb ibnu maalik iyo cabdullaahi ibnu rawaxana dadkii muslimiinta waqtigaas ee iyagu gaalada carabkoodna kulaba dagaalamayay ee iyaga u jawaabay ahayd xasan dee qeybta aada iyo aada uguba badan iyada taas dee rasuulka ilaahayna waaba uba qiree fashafaa wastashfa bal markaa taas haba noqdee laakiin saddexdooduba jaanibkaa way kaba qayb qaateen xasanna kii uguba badnaa buu ahaa haddaba taas bay ahayd waxaana xadiidkuba yimi inuu rasuulka ilaahay mimber masjidka uba dhigi jiray isagoo dee wixii uu iyaga ugu jawaabayo ama kii kale uu kuba caayayo isagoo halkaa kaba tirinayo dee jihaadkiun qayb kaba mida ah ama dee carabkii lagulaba jihaadayay una markaasaa wuxuu ajib can rasuulillaahi welibana allahuma ayidu ilaahu ku xoogee biruuxi lqudusi waa ruuxu lqudus oo waa malaku jibriil kaa ku xoogee isagoo rasuulka ilaahay taale ma maqashay qaala abu hurayrata ncamhaa buu yihi bal xadiid kolley malaa waqtiyada kale ayuu inoo iman doonaa dee kolleyna kitaabuladab markan gaadhno shicirkoo kale iyana tarjamo gaaru kuba yeelan shicirkuna sidiisa hadalkunbuu kaba mid yahayoo dee waa hadal la nadmiyey uune marka hadduu fiican yahayna waa fiican yahay sida kalaamkaa kale hadduu xun yahayna waa xun yahay uun kii sii fiicnaa ee wanaagsanaa ee kalaamkii kaleba masjidka looma diidayo isagiina looma diidayo kii xumaana kolley masjidku makaankiisi iyadu taa maaha waa si guudba bal markaa halkan haddii shicir lagaba tiriyo masjidka maxaa xukumkiisu yahay bay tarjamadu ahayd xadiidka inooguma sugna shicir markaa imika halkan oo xasaan baa shicir tiriyo taas ama rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hortii waqti dambe waa waqtigan abu salama maqlay oo dee markaa in badan kolley ka dambeysay waxaan filaya khilaafadii raashidada ahaydna kaba dambeysay ayuu dee kol haddii abu salama maqalkiisii ay tahay ayay ahayd waaqacadan iba dhacday laakiin waxa weeyaan xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa kale ayaa maxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xasaan ibnu thaabit mimbarba inuu u dhigi jiray isagoo markaa iskuba taagaya oo dadkii gaalada ahaa dee caayaya ama gabaygoodii hawgaba jawaabo ama iyagii bal mid uu bilaabayba haba noqoto dee ha noqoto si guud gaaladii ama ashkhaastii soo gebyi jirtay sida abu sufyaan ibn alxaarit ibn cabdilmualib oo kaleo weliba rasuulka ilaahi in adeerkii rum oo isna xaggaa aada ugaba soo gebyayey dee intaanu islaamin oo kaleo waa kii uu ku lahaana hajowta muxamadan fa ajabtu canhu bal taasoo kaleu isagiina markaa dee si gaara ugu gabyaya si guudbe bal taas bay ahaydoo imika waxa weeye markaa taas baa jirta oo xadiidka kuba timi marka xadiidka bukhaari si u soo qaatayna waxa weeyaan ama arrintan shicirku hadduu shay kan isagu xaq buu ahaa dhammaantii waa kaa jibriilnimo xataa uu xoogeynayey waa kaa jihaadkii kaba mid ahaaye shicirku hadduu wax xaqa kulansaday wax xaqa uu kulansaday bal maalan masjidkiisa kalaamka kale xaqiiba uu bannaan yahay ayuu masjidka dhexdiisii uguba bannaanaanaya loomana diidayo allahuma haddaan lagaba dhigin dee meel isagiiba u qaalibo kaasuun lagaba tirinayo wixii kale masjidka loo dhisayba aan layskaba iloobin haddii bal maalan laakiin dee uu ama hajwi iyo waxun iyo umuuraha uu kulansaday masjidkii waa laqwi ama shay baadila oo lagaba dhowro ayuu noqonayaa ee bal markaa kolley bukhaarina tuu usoo qaatay taasba weeye in xukumkii sharcigaana taas weeye waana waxay noo iman doonaa laakiin mid baa jirta iyadoo xadiidka ibnu khuseyme iyo tirmidiya ay wariyeen oo camr bnu shacayb can abihi can jaddi dariiqiisaha oo naha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam can tanaashud alashcaari fi lmasaajid rasuulka ilaahay waa nahiyey in gabaya laguba tiriyo masaajida dhexdeeda taasba weeye y xadiidkana waa tan aan leenahay waa jaa-is buu inoo keenayaa kolley jamcinta laba jamcinaya waxa weeyaan labada xadiidba ashcaarta rasuulka ilaahay nahiyey waa ashcaartii jaahiliyada oo kale dadka mubdiliinta shicirkan xunee dee shicirkuba si uba batay ama ruuxan cay mudanoo lacawayay haba noqoto ruuxaan ammaan aan jirin beeni ay kuma jirto cid laguba ammaanayo haba noqoto bal maalan wax kaloo iyaduna fitnad iyo ithaaro kicinaya nacaraadka jaahiliga haba noqote shicirkaasoo dhan dee iyada waxa weeye masjidkii meeshiisii maaha waana kaa rasuulka ilaahay nahiyey laakiin kii waxaa ka nabadgalay ee ama xaq guud ahaan ahaa ama ujeedadu dhibaatooyinka iyo mafaasidka ayaanu lahayn xataa yaanu kan laba sinaanin laguma jihaadaye iyada bal markaa kaasna dee waa kan jaa-iskaaba weeyaan dee arrin kalena way jirtaayo inaan wixii haalib lagaba dhigin masjidkii uun dee ay noqoto xad iyo goor lalaba yimaadana aan lagaba dhigin bal taasna iyadu si dee umuurihii iyo khasaayistii masaajidka looba ilaaliyo bal kollay xukumka guud iyo khulaasadu taas bay noqonaysaa baabu asxaabi alxiraabi fi lmasjidi eebooyinka iyo warmaha iyo dadkii ehelkooda ahaa oo masjidka dhexdiisa kuba sugan iyadna bal xukumkeed taas buu baabkeedii yahay oo macnaa waa maxay kollay leebabkii waynu soo maray rasuulka ilaahay leebka muu diidin oo hala soo gelina masjidka muu odhan ee laakiin in lala yimaado un wixii dhibkoodaas lagaga badbaadayey bal taas buu rasuulka ilaahay amray dee hadday leeb ahayd tana xiraab waa jamcu xarbatinoo waa waran gaaban uun ama eebooyinkiiyo taasba weeye ama eebooyinkiiba weeye bal haddaba dee warmihii kaba dhaadheeraana waa iyadna la baabun bay noqonaysaa waa dadka iyagu xiraabta u haysta leh eebooyinkaasba waxa weeye waqtigaasna dee wax weyn bay taraysay waa umuurihii lagu jihaadayay ee waaciddu lahum ma sadactu min quwatinba qeyb kaba ahaabay iyaga kaba mid ahayde masjidka dhexdiisa kuba sugan la soo gelaya la jooga maxaa xukumkeedu yahay taas buu baabkeedu yahay bal markaa kolley waxbuu inoo keeni doonaa haddii alla yidhaaho dee waxaanan kaba qaadanayna inay bannaan tahay kol haddaan dhibi kaba imanahayn inay bannaan tahay xadaanaa cabdulcasiis ibnu cabdilaahi qaala xadaanaa ibraahim ibnu sacd can saalix can ibni shihaabin qaala ahbaranii curuutu bnu zubayri ana caaishata qaalat waxay tidhi sanadka cabdulaahi bnu cabdilaahi uweysiya inta ka dambaysaba dad aan soo wada aragnay ama kitaabka kusoo noqnoqda caaisha waxay tidhi laqad ra-aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay yowman maalin calaa baabi xujratii isagoo ku sugan xujradayda kadinkeeda waa dee kadinkuna masjidkunbuu kuba furnaa masjidka jidaarkiisunbay ahayd jidaarka masjidkunbaana xaggaa hore uga jidaar ahaba iyaga haddaba isagoo kuba sugan walxabaashatu walxaal alxabaashatu dadkii xabashida ahaana yalcabuuna ay ciyaarayaan filmasjidi masjidka dhexdiisa kolley maalin ciideedna way ahayd ay kuba ciyaarayaan warasuulullaahi walxaal rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yasturunii uu asturayo oo igu qarinaya aniga biridaayi go-iisii anduruu xaal aan eegaya ilaa lacibihim ciyaartoodan ay ciyaarayaan oo xiraab iyo eebooyinkaas bay dee jaanibkaasna aada bay uguma fiicnaayeen waana jaanib dee wax weyn tarayay oo may ahayn ciyaar uun mujarada may ahayn oo masjidkii lalaba yimi ee waa habkii tababar lagu tababaranayo ama dadkii geesiyada ahaa isticmaalka xiraabta laba isticmaalaya isticdaadka dee cadowga iyo dagaalkiisii loo diyaar yahay baa waxani ay ahayd oo arinku muu ahayn mujarada lacib eh waa isticdaad de waxa weeyaan iyo tamarun iyo tadarub waxyaalaha lagu tababaranayo dee hadhow lagu dagaalamayo ayay ahayd haddaba iyagoo nimanka xabashidu way isku ridaynayeen oo xiraabtoodii kuba ciyaaraya masjidka dhexdiisa ayay iyaduna dee inan yar bay ahayd oo dhowr iyo toban jir bee rasuulka ilaahi bay xagga dambe ka taagnayd maradiisu ku asturayay iyaduna lacibkoodiiyo ciyaartooday eegaysay bal markaa taas baan arkay bay tidhi caaisha xadiid kale iyo dariiq kale inoo dambeeya waxaana uu yihi musanifku zaada wuxuu siyaadiyey ibraahim bnu lmundiri xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunusu can ibni shihaabin can curwata can caaishata qaalat anaha qaalat ibraahim bnu lmundir kolley horeynu usoo maray ibraahim bnu mundir alxisaami sheekhyada bukhaarina ka mid weeye laakiin halkan muu sheegin maqal uu isaga ka maqlo xadaaniya muodhada tacliiq bay noqonaysaa xaafidka muu hadlina laakiin saa kolley cayni iyo ay yidhaahaan tacliiq bay halkan noqonaysaa siyaadada uu siyaadiyeyna waa lafdiga inoo dambayso macnaa ibraahim ibnulmundir baa ibnu wahab xadiidka ka warinaya dariiqaasna uu kuba wariyey dariiqii horeynu soo marnayna dee ibnu shahaab marka horeba uu kuba sugnaayo kaa saalix ibnu kaysaan baa ibnu shahaab ka wariyay kana yuunus ulayli baa kaba warinaya inta dambe waa iskaga mid wuxuu ziyaadiyey maxay noqotay caaisha inay tidhi ra-ytu nabiya sala allahu calayh wasalam waalxabashatu yalcabuuna bixiraabihim markii hore waxay nooguba sugnayd waalxabashatu yalcabuuna bes maxay ku ciyaarayaan iyo anduru ilaa lacibihim waxay ku ciyaarayaan muxuu ahaa inoogumay sugnayn ziyaadada uu leeyihi maxay tahay waxaan lagu ciyaarayay muxuu aha waa bixiraabihim lafdigaa bixiraabihim intaasuu kordhiyey oo riwaayadan ibnu wahab uu ibraahim ibnulmundir kaba wariyey ee weliba dariiqa yuunusa maaha dariiqii saalix ibnu kaysaan wixii lagu ciyaarayay iyo aaladay adeegsanayeen ciyaarta u adeegsanayeen baa inoogu cad oo ah lafdigan bixiraabihim baa inooguba sugan dee waana taa aan idhi arrinku lacib mujarada maahee waa arrinta dee acmaashii jihaadkiiyaba kaba mida iyo uu diyaargarowgoodii kaba mida weeye marka bal xadiidkii hore waxaynu ku soo maray leebabkii iyo waxyaalahaas masjidkii oo lala maro jawaaskiisi baynu soo aragnay imika halkana taas laakiin qeyd bay lahayd oo ah nasrigan iyo birtani in dee ama gacanta lagu qabto ama wax kaleba gal la geliyo ama wuxuun la geliyo si dhibtii looga badbaado marka haddii leeb lala soo gelayo waa in lagu sameeyo wax dhibkiisa laga aami yahay halkanse waxa weeyaan xiraabtii inay dhex joogeen masjidkii waana maalin ciiday ahayd diinteeduna fusxadaasay leedaho baltaas waa sida xadiidkaba meela kuba yimi waan u keeni doonaa ciida si ay diintu ay u ogaadaan yahuudi diinteenna inay fusxa kuba sugantahay daayaba ciyaartan iyo waxyaalahaasoo dee waana ciyaarta aan leenahay maaha mujaradu lacib oo kale bal markaa iyada tan kol haddii dee iyagu halkan noocaa tadriibba ay kuba samaynayeen laguma qaydin inay birta birtii iyo ay wax ku goynaysay ama afkeedii uu yahay mid maqbuud oo galle ama lahayo laguma qaydino sababtu maanta dee iyagiibaa wa isilaalinaya iyagiibaa ha iskuba ridrideeyeen oo ha isdhaafdhaafsadeenbe laakiin dee waa nooc iyagii ay markaa ku tababaranayaanoo iyada halkan qayd lama socotee bal markaa labada xaalabatay nooguma sugan iyada taas jawaaskeed weeye dee arrinta kaleeta laanaha masjidkii si muhalab imaka kaba soo naqlinay qolooyinkii kitaabka sharxe kaba mid ahaa waxa uu dee loogu talagalayba waa waxyaalaha dadka muslimiinta iyo jamaacada muslimiinta nafciguba sugan yahay haddii camalkan iyo manfacadani cid khaasoy ruux gaara kuba tahay sida dee bal matalan iibkii wax la iibinaya iibsigiiya waa taas laynoo diiday masjidkii looma dhisin ee waxaa diinta si guud u wada anfacaya ehelkiisiba anfacaya oo kale waxu wada taraya maslaxadiisu ay caam tahay dee iyaduna kolley masjidkii wuxuu kaba mid noqonayaa meelihii dee iyaduna aan laga mancinahaynee lowlaba imanayay dee haddii meelo gaaro lagu khaas yeelana waaba sidii fiicnayde bal markaa xaggan dee jaanibkani waxaan leenahay ciyaar mujaradoo lalaba yimo wax nafciyo leeday aanu jirin lahwi mujarado uuna masjidka lagaba dhowro arrinku maaha ee de waa waxaan kale dee faa'iidada weyne kale ayaa kuba sugan xadiidka waxyaalo kalena way nooguma dambeeyaan way noo iman doontaayo bal nadarkan caaisho iyaga ay eegaysay xiraabtoodii iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan bal matalan farqiga u dhaxayn kara raggii oo laba yidhi dee dumarkii xaggoodii haba eeginayo dumarku bal matalan taas nadarkoodii ay rijaasha markaan fidna lagaba baqanahayn oo dee ay wax jaa-is ay dhahaan bal umuuraha abwaab kale kuma keeni doonaa ma inooguma iman doontaa baabu dikri lbeyci washiraa'i cala lminbari fi lmasjidi hadakani baabu dikri lbeyci wuxuu u baabaysan yahayba iibitaanka iyo washiraay iibsiga sheegitaankiisii laba sheegayey cala lmimbari mimbar korkii lagaba sheegayey fi lmasjidi masjidka dhexdiisa iyadna xukumkii maxaa dee xukumkiisu yahay kolley markaa in xagga marka la eego beec iyo shiraa bal halka uu baabkan inoogu soo socdo ama xadiidka inoo soo socdo ka geli doono waan ogaan doonaaye sheegidda la sheega beec iyo shira dee kolley malaa qaybo ayay u kala qaadqaadaan mid waxa weeye iyadoo iyadoo dee imika mimbarka tan lagaba sheegaya baabkuna u baabaysan yahay dadkii baaba loo caddaynaya beecii xukumkiisii iibsiga xukumkiisii ama suwartiisii iyo taas baaba loo caddaynaya ama beec faasidoo laguma dhaqmo ama si aan habboonayn baaba dadkii looga digayaa taasoo kale dee iyadu waa baab tacliimeed waa waxbar xukumkii sharciga la isbarayaayoo dee waaba tacliimtii weeye min ajali lqurubaat bay noqon daacada kuwooda ugu waaweyn haddii markaa iyadoo laysu caddeeyona ay tahayna waa tacliim haddii ay raacaysa weliba taas iyadoo kiisii xumaaya faasidka iyo kaa laysaga digayana amarkii macruufka iyo nahyigii munkarka ayaa soo gelaya iyada taasi markaa waxay noqonaysaaba min ajali lqurubaat masjidkuna waaba meelihii camaladii lagulaba imanayay ayuu kaba mid yahay taas iyadu waa mid haddii laakiin bal dad iyagu markaa fadhiyo oo kale dee beec iyo shira wax ma iibsanayaan kuma tacaamulayaan laakiin waxyaalaha layslaba soo qaaday uunoo taa kuba tacalluqsan ayaa layslaba soo qaaday dee kolley kalaamkii iyadana mubaaxaa buu soo gelaya ee dee ay habboonaydna masilka in lagaba dhowro dee laakiin ay iskaba ruqseeya haddii dee kalaam mubaaxoo sidaasa lolooba yimaado haddii arrintu ay noqoto iib dhacaya oo wax lagu iibinayo ama laguma iibsanayo iyada nahyi baa yimi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inaan masjidkii wax lagu iibin karin balkii la arko isagoo wax kuba iibinaya lagu idhaho laa arbaxa allahu tijaarataka laba idhaaho ee bal iminka tay noo soo socotaa xukumkii beec lahaa ama shira lahaa caddaynteed iyo ka warramitaankiiyo sharci ahaanoo iyadu waa tacliim iyo barin dad wax la barayo cilmigan kale laysbarayuu ka mid noqonaya markaa kaasi wuxuu noqon mode min ajal lqurubaat haddii taxdiir iyo dignin waxyaalo laysaga digaya ku tacalluqsani uu raacana amarkii macruuf iyo nahyigii munkarka ayaaba iyadna soo raacayo kusoo biiraya oo isaguna dee shay muhiim ah ee laakiin markay dee jaanib kale ay noqoto oo umuur dunyo maxadii ay noqoto iyadoo waxaan lagu fulinaya ay noqoto taa nahyigii ayaa meeshii imanaya iminkata qaybta baabka u dhigtayna waa taa horaan leenahay xadaثna caliy bnu cabdillaahi qaala xadaثna sufyaanu can yaxya can camrata can caaishata qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi eeg sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyna waayo caliga ina madiiniya sufyaanka kale lamuu kulmin sufyaanka yaxyaha markaa sufyaanna yaxyaha uu ka warinaya waa yaxya ibnu saciid alansaari ee yaxya alqadaan maaha yaxya alqadaan waa nin ay siman yihiin isla dabaqa yihiin bal sanadna ay wada dhinteenba haddaan weliba sufyaan baana da ahaan ka weynba aan filaya da-da isagaaba kaba weynaa ee yaxyahan ka dambeeya sufyaan waa yaxya ibnu saciid alansaari weeye camra bintu cabdiraxmaan baa caaisho ka warinaysa qaalat anaha qaalat inay tidhi atataa caaisho waxa u timi waa caaisha bariiratu bariira u timi waa haweeney iyadana u shaqaynaysay bariira tasaluha xaal ay weydiisanayso oo macnaa kaalme ka dalbayso fii kitaabatiha kitaabadeedii dee dadkii iyada laha ay kitaabeeyeen inay ka caawiso oo xoolahan lagu xidhay xornimadeedii ay wax kaba bixiso iyadoo taa weydiisanaysa ayay u timi oo tasaluha macnaa waa tastaciin imaka waa tastaciinu fii kitaabatiha wey waa wixii dee iyada markaa dadkii asyaadeeda ahaa ay gooyeen ay qarireen ee xoolahaa inay bixiso si ay u xorowdo ayay doonaysay inay kaba caawiso kolley haweeneyda bariirana waa haweeney dee u khidmaynaysayna caaisha xoraynteedina iyadii baaba lahaydba sadee bal maalan taa waxaanay jirtay inay sunnooyin kala duwan ama umuuro axkaam oo kala duwan oo iyada kuba tacalluqsan ay jireen oo tan imankay noo soo socota ay ka mid tahay xadiidkana waa xadiidu bukhaari aada uu soo celiceliyo waxyaalaha kala duwan uu kulansaday daraaddeed aimada qaarkoodna ay kutub gaara ama ay ku khaas yeeleen kitaabo gaara ay kuba khaas yeeleen fawaa-idiisa badan kolley halkan xaafid kuma sharxayo umuurahaasoo dhan ee kitaab ulcidqi buu kuba sharxaya bal markaasin waxa ay tihi haddaba taasaa u timi fa qaalat caaisha waxay tidhi inshiti haddaad doonto bariira acdaytu waan siin ahlaki dadkan ehelkaaga waxaa ujeedaa waa kuwan dee iyada adoonsanayay ee yidhi weliba xoolaha ku xidhay si ay u xorowdo wixii ay dee u hadhsanaa eenad bixin baaban siin kolley waana waxoogaa awaaqo ay noo dambaysaa waqiyado markaa fida ahao sanada ay ku kala bixinayseen wayakuuna markaa haddii wayakuuna alwalaau li inshiti hadday doonto acdaytu waan siin ahlaki ehelkaagii waa wixii u harhsanaa oo wayakuunu lwalaau walow waa ii sugnaanayaa li aniga walaha ii sugnaan doona walowna waxa weeyaan waa xidhiidhkan ka dhexeeya ruuxan xoreeyey ruuxa la xoreeyey kaas baa walaa lagu magacaaba waa xidhiidh dee eeg ruuxii u xoreeyey abaal weyn buu u galay kanuu xoreeyey isagoo xoolo la iibsado ahaa saa xoolahoo kale loola dhaqmayay ayuu dadnimadiisii iyo u soo celiyo dee uu noqday ruuxaas dadkii kale la mid ee axraarta ahaa waa abaal weyn taasna waxay keentaa dee abaalla waa laysku leeyay waatan aan ruwaadan aan arkayno aan leynay waa reer fulaan ayuu walahooda lahaa ama hebel baa mawlihiisaba ahaayoo kale xidhiidhkaa kaba dhaxaynaya kolkol isku dhaxal baa yimaado haddii ruuxii la xoreeyey cid dhaxashaba la waayo kii xoreeyey baa dhaxalkiisii markaa qaadanaya oo kale ama haddii cid la waayo dadkii dhaxalka lahaayoo dhaxasha ninkan abaalka weyn kuba lahaabaaba soo gelaya waa waxyaalaha kaba dhasha walahan iyo xoraynta marka waxay leedahay caaisha anaa de inay ku xoreeye markaas iyaga kumay xorayne kol haddaan xoolihii bixiyo anaa welihii yeelanaya iyadii bay ku noqotay iyagii waqaala ahluha ehelkeedii waxay yidhaaheen inshitay haddaad doonto caaisha ay la hadlayaan acdaytiha waad siin maa baqiya wixii hadhay wayakuunu lwalaau lana weeye macnuhu annagaa laakiin welihii leh iyagoo hadda aan cid kale xoraynaysa leeyi may welihiina anagu noo sugnaanaya wa qaala sufyaanu maratan sufyaan mar wuxuu yihi xadiidkuu dee wariyey mar saas mar kale si kale uu kuma wariyey inshiti haddaad doonto actabtiha caaishay la hadlayaan waad xoreeyeen wayakuunu lwalaau lana walahana anagu noo sugnaanaya welihiina anagunbaa leh falama jaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi markuu yimi ayay dakaratu daalika arrinkaasay u sheegtay dakaratuna malaa ruwaadda intooda badan waaba halkan way xusuusto si xaalaa markii hore wax duuduuba ay u sheegto iminka dib ay u xusuusayba fa qaala rasuulka ilaahi baa wuxuuhi ibtaaciha iibso ina way iibsanaysaa imikee oo iyadii wixii iskama bixin karayse oo faactiqiiha iyagii intaad ka iibsato xoree fa ina alwalaa liman actaq waa xukumkan caamka walow wuxuunbaaba u sugnaaday ruuxii u xoreeyuunbaa walaaleh sheegashadoodana wala kuma yeelanayaan kol haddaad adugu adigu intaad kaba iibsatay aada xorayso taas buuhi intaa ku mudayn maxalushaahidku waa halkan inoo soo socota uma qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay cala lmimbari mimbarkuu istaagay wa qaala sufyaanu maratan fasacida rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam cala lmimbari waa isla macne faqaala wuxuu yihi maa baalu aqwaami dad xaaladood maxay tahay iyagii gaar umuu magacaabin waa sida caadadiisu ahayd satri daraaddeed waa dad xaaladood maxay tahay yashtariduuna shardiya iyo shuruudan shuruud laysa fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay aan ku sugnayn oo shardigaas aan kitaabka ilaahay kuba sugnayn macnaa kitaabka ilaahayna waxaa loo wadaa waa xukumka ilaahay ama naskii qur-aanka haba noqoto ama rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiistiisii ha noqotee waxaan dee ilaahay jidayn xukumkiisii aan kuba sugnayn qodobka shardiyaya man ishtarada ruuxa shardiya shardan shardi laysa fii kitaabillahi kitaabka ilaahay aan kuba sugnaanin ama kitaabka ilaahay sariixaha ama rasuulka ilahay wuxuu la yimi ilahi hi wamaa ataakum rasuul fakhuduuh falaysa lahu uma sugnaanin shardigaas ma laha wain ishtarada miata maratin waa mubaalaqo boqol goor xataa ha ku celceliyo boqol goor haba shardiye shardi fulaya maaha waayo shardiga aan shareecadu jidaynayna ogolayn ma soconayo maxalushaahidku bal xadiidka duruq baa inoo dambaysa uu sheekhu dhiganaye imaka halkan rasuulka ilaahay markuu mimbarkii kaba kacay wuxuu ka hadlayay dee walahan cidqiga iyo qadiyadan buu ka hadlayay qadiyadanna waxaa kuba sugnayd iibkan qoladani ay iibisay iyo cayasha iibsigeedii iyo xorayn iyo wale iyo waxyaalahaasaa kuba sugnaa marka halkaas baa beeca iyo shuruu kaba soo gelaya dee waana axkaam caddayn xukumkii uu arrintani lahayd caddaynayo inay iibsigan iyadu ay iibsatay iyo iibitaanka iyaga iibiyeen iyo wixii kaba ratimaya umuurahaas beec iyo shira kuma jira waa halkaas baa maxalu shaahid ku yahay rasuulka ilaahayna sooqaadkiisana umuurahan soo qaaday maaha isagoo si kale uga hadlaya jaanib kale dadkaa wax kale iibsadaa waxay kaba hadlaan ama markaa la isweydiinayo umuuro ee waxayd xukum sharciya caddaynteed dee waana taan leyna wixii baab tacliimeed ah ee beec iyo shiraya wixii kuba tacalluqsani dee min ajali lquran bay noqonayaanba haddii masjidka dhexdiisa xukumka iyadoo xukumkiisa la caddaynaya lagulaba yimaado bal markaasaa wuxuu hi waay qaala caliyun cali baa wuxuu yihi qaala yaxya wacabdulwahaabi can yaxya can camrata waqaala jacfar bnu cawnin can yaxya qaala samictu camrata qaala samictu caaishata ujeedadu intan waxa weeye sheekhu kollay duruqdu soo yar uroriyey xadiidkana ee aada iyo aad buu usoo celcelin doonaayo raqamyadaa idin yaallo qolooyinkiina bal maalan fuaad cabdilbaaqi tarqiimkiisaba haysta way badan yihiinba waa markii inoogu horreysay inoo yimi cali bnu madiini baa xadiidkan buu maqlay xadiidkanna wuxuu kaba maqlay bal maalan markaas sufyaan waa ka maqlay oo iyada bal maalan taas waxaa kaloo uu ka maqlay yaxya alqadaan buu ka maqlay waxaa kaluu ka maqlay cabdulwahaabi ibnu cabdilmajiid athaqafi waxaa kaluu ka maqlay jacfar ibnu cawn oo markaa afar sheekhoo sheekhadiisii ka midoo xadiidka ka maqlay markii hore yuu inoo horreysiiyey sufyaan ibnu cuyeyna oo yaxya alansaari kababa wataa laftigiisii aan soo aragnay markaasaa muxuu ihi qaala caliyun qaala yaxya yaxyahan dambe qadaan baan ka dhigaynaa iyo wa cabdulwahaab labadaasi waxay yidhahdeen can yaxya iyagoo yaxye ka warinaya waa yaxyihii hore yaxya ibnu saciid alansaari yaxya hore yaxya uu leeyahay qaala yaxya uu yidhi imika cali bnu madiine waa yaxya alqadaan yaxya dambena waa ninkii sanadkeenooguba sugnaa haddaba yaxye cabdulwahaab xadiidka yay ka wariyeen yaxyay ka wariyeen alansaari oo can camrata waa sida laftigii sufyaanba ahaa laakiin jacfar ibnu cawn in la yidhaaho oo reer beni maqsuuma aimo badanna ay tawhiiqiyaan kolley kutubta lixdaana riwaayo kuley atbaacu taabiciinta dadkii ugu dambeeyey ahaa oo caliki xadiidka kaba maqlay isagu muxuu yidhi can yaxya qaala samictu camrata yaxyaha jacfarka ka dambeeyana waa yaxya alansaari marka maxay cibaaradiisu aydu kuwii hore kaga duwan yahay inuu yidhi yaxya ibnu saciid samictu camrata halkay kuwa hore can camrata yidhaaheen samac buu cadeeyey samictu camrataan maqlay qaalat samictu caaishata weliba halkan dambana taa horena can camrata can caaishatay hayde labadii meeloodba samac baa dhacay riwaayada jacfar oo samictu camrata qaalat samictu caaishata bal markaa saddexdaas sufyaan ibnu cuyeyne waan soo aragnay yaxye iyo cabdulwahaab oo yaxye kaba wariyay iyagoo can camrata can caaishata ee sidii sufyaan jacfar ibnu cawn oo yaxye kaba warinaya yaxya ibnu saciid weeyaane samictu camrata qaalat samictu caaishata markaa sheekhu muxuu yihi haddana raximah llahu tacaala riwaayadii yaxye saa ku daa afar sheekh buu xadiidka ka wada maqlay alfaadahoodii ama xagga siiqada sanadka iyo siday ku wariyeen baa kala yardunaa rawaahu maalikun maalikna waa wariyey can yaxya yaxya ibnu saciid alansaari buu isaguna ka wariyo intaasoo dhan baa yaxya kaba warinaysa can camrata laakiin halkii can caaishata ahayd ana bariirata walow markaa aanay joogin oo camre aanay soo gaadhin laakiin caaisha ka maqasho waa sanad mawsuula un walam yadkur muu sheegin imaam maalik riwaayadiisa sacida almimbara mimbarkiibuu fuulay muu sheegin bal umuurahan waxa weeyaanun sheekhu wuxuu inoo caddaynayaa un xadiidkan iyo qolooyinkii yaxya ibnu saciid alansaari kaba wariya alfaadahooda meelihii furuuq yari ayuuba dhaxaysay laakiin xadiidku waa xadiid noo saxiixa bukhaari iyo muslimi ayimadii kaleba ay wariyeen in markaasna axkaamta lagaba qaatay iyo fawaa-idiisuna ay aada iyo aada uba badan tahay imikana aan dee inta yareen u baabka usoo dhigtayna ay tahay uun masjidka dhexdiisa haddii ama mimbarka korkiisa lagu soo qaado wax beec iyo shiro ku tacalluqsan bal markaas dee haddii tacliim iyo jaanibka ay tahay bal ma lahin waaba jaa-ise dee waaba shay madluuba mashruucoo aadna la ysuguba dhiirinayo waaba dee waxyaalihii qurabtii iyo daacaadkii waaweynaa buu kaga mid yahay haddii si kale looba sheegana oon markaa ficil la fulinayo ahayna kolley kalaamkaa dee mubaaxa ahaa ayuunbuu kaba mid noqonayaa taasba weeye kolley waana khulaasadiiba baabutaqaadi walmulaasamati fi lmasjid wallah subxaana wa tacala cala